بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه أستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله waxaan ka warrami doonaa maanta fatxu makka magaaladii maka sidii loo furtay waana fatxigii weynaa iyo guushii weyneed ee ay soo hooyeen muslimiintu gaar ahaan aan odhan karno waa guushii uguba weyneyd ee intuu nebigu noolaa sala allahu calayhi wasalam la gaadhaba taas oo ilaahay uu ku kor yeelay nebigiisa sala allahu calayhi wasalam ayna arrintaasi keentay yacni markii la furtay magaaladii maka inay dad aada u fara badani ay soo galeen diinta xaal ay yihiin afwaaj iyagoo kooxa kooxa ah maxaa kabse keenay oo sababay in magaalada maka la furto waxaa sababay heshiis ayay saan hore soo sheegnay ka dhexeeyey qabaa'ilkii reer quraysheed iyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo kuwii heshiiska ku galay sulxulxudaybiya marka qodobadii heshiiskaas waxaa ka mid ahaa ciddii jeclaata ama qabiilkii jeclaada inuu xilfi wadaag la yeesho moxamed xor buu u yahay xilfi wadaagga ciddaa la yeelatana waxay ka mid tahay moxamed iyo saxaabadiisii ka mid ciddii doonta inay quraysh xilfi wadaag la yeelatana iyaguna waxay ka mid yihiin quraysh marka ciddii qabaa'ilkaa xilfi wadaagga la ah ku xadgudubta waxay macnaheedu tahay sidii qof ku xadgudbay dhanka kale deetana markii qodobadaas iyo bunuuddaas lasoo saaray ayaa qabaa'ilkii banu bakr lo odhan jiray ayaa xilfi wadaag waxaa la yeesheen qabaa'ilkii quraysheed ee gaaladii mushrikiinta ee maka jooga halka qabaa'ilka kale la dhahdo khusaaca oo hore xilfi wadaagula ahaa qabiilkuu nebigu kasoo jeeday ee qoyskiisii reer bani haashim xilfi wadaagula ahaa ayaa iyaguna waxay xilfi wadaag la yeesheen muslimiinta iyo nebi maxamed bay xilfi wadaag la yeesheen oo heshiisku saassaasay iyaguna ay ugu biireen dhankii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam markaa waxaa dhacay heshiisku wuxuu dhigayaa haddii cidi ay ku xadgudubto cidda kale xilfi wadaaggeeda waxa macnaheedu ay tahay isaga oo ku xadgudbay dhanka kale haddayn si kale u sheegno waxa weeye cidda ku xadgudubta qabiilka khusaaca oo xilfi wadaag la ah nebiga macnaheedu waxa weeye sidii qof ku xadgudbay oo jebiyey bunuuddii iyo heshiisyadii sulxulxudaybiya lagu galay oo ballan buriyey oo ka ballan buriyey heshiiskaas marka qabaa'ilkii reer bani bakar iyo khusaaca labadan qabiile labada dhan la kala saftay waxa ka dhexaysay tha'ri qadiim yacnii aargoosi qadiimi ah baa ka dhexaysa oo col bay ahaayeeno weyslayn jireen dabadeedna qabiilkii reer bani bakar ee quraysh xilfi wadaagga la ahaa ayaa goor habeen ah waxay kusoo duuleen qabiilkii kale xilfi wadaagga la ahaa nebigee reer khusaaca loo odhan jiray kaga daran been qabaa'ilkii kale reer quraysheed ayagina waxay saacideen oo kaalmeeyeen oo garab siiyeen qabaa'ilkii banu bakrin ayay xilfi wadaagga ahaayeen iyagoo ku duulaya qabiilkii xilfi wadaagga la ahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam goor habeenna bay ku duuleen khusaaca qabiilkii waa yaaceen xaramkay galeen xaramkii kumaysan daynin nin ka mid ahaa reer banu bakarkan kuwan shirqoolaya wax ayaa wuxuu ihi war nowfalow nimankani xaramkay galeene iska daaye oo ilaahaaga ka cabso ilaahaka ilaahaka yacni waa sanamyadii ay wakhtigaa caabudi jireen markaasu wuxuu ihi maanta sanam iyo ilaah joogna ma jiro reer bani bakarow dhagaysta aargoosigiiniba meesha jooga ee ku dhaqsada oo si ku dhaqsada si aad u aargoosataan arrintaasi markii ay dhacday oo qabaa'ilkii quraysheed ay garab siiyeen reer bani bakaro xilfi wadaag ay ahaayeen ayaa nin reer khusaaci ahaa oo iyaguna dee qabiilkii xilfi wadaagga lahaa nebiga oo la odhan jiray camru bnu saalim ayaa yimi magaalada madiina isagoo ka cabanaya dhibta kasoo gaadhay nimankii reer quraysheed iyo qabiilkii kale xilfi wadaagana reer banu bakar marka gabay buu tiriya dheer nebiga markuu tegay gabay dheer tiri oo u lahaa yaa rabbi innii naashidun muxamada xilfu abinaa wa abiihi latlada yacni baydadkaas ay ka mid ahaayeen rabbiyo waxa aan kaalmo weydiisanaya moxamed iyo xilfigii naga dhexeeyey aniga iyo ama qoyskayaga iyo aabbayaashayo iyo isaga aabihiisii qadiimiga yacni sababta wuxuu uga jeedaa qabaa'ilkan khu- reer khusac waxay markii horeba xilfi wadaag lahayn qabiilka reer bani haashim ee quraysh qurayshta ee uu nebigu kasoo jeedo sala allahu calayhi wasalam iminkana markii heshiiska la dhacay ee, waxa ay xilfi wadaag toos ah la yeesheen ee, muslimiinta rasuulku wuxuu yihi markii ninkaasi uu u cawday nusirta yaa camru bnu salim waa lagu helinayaa buuhi camru bnu salimow kadibna nin la odhan jiray budayl ibnu lwarqa oo alkhusaaci nin kaleo reer khusaaci ah oo ka mid ahaa raggii la shirqoolay ayaa isna magaalada maka yimi warkiina waa u sheegay wuxuu kaloo u sheegay inay quraysh iyaguna ballan buriyeen oo cahdigii iyo mawaahiiqdii iyo axdiyadii la kala dhigtayna ay khiyaameeyeen ayuu arrintaas u sheegay nebiga sala allahu calayhi wasalam arrintii markii nebiga loo sheegay ayaa nimankii reer quraysheed waxay dareemeen in ay ballan buriyeen markaa waxay damceen in ay sulxigii iyo heshiiskii ay nebiga kula jireen inay dib usoo cusboonaysiiyaan markaa waxay direen madaxweynahoodii ama ninkii zaciimka ugu ahaa ee ugu sarreeyey ee la odhan jiray abu sufyaan ibnu xarb abu sufyaan bay soo direen iyagoo ka een, iyagoo doonaya markaa in ay dib u heshiisiiyaan een, ama dib u jadiidiyaan oo dib u cusboonaysiiyaan heshiiskii abaa sufyaan waa soo baxay intuu jidka soo socday ayaa wuxuu la kulmay ninkii la odhan jiray budayl ibnu warqaa ee reer khusaaci ah deetana wuxuu yihi ruma maxamed baad u tagtay may buu yidhi ninkani dee isma kashifaye inuu nebi maxamed u tegay oo ay soo cawdeen umuu sheegin waa iska aamus kadibna nin aada u caqli badan buu ahaa abuu sufyaane markuu ninkii awrkiisii iskala tegay ayuu saaladiisii eegay deetana markuu burburiyey ayuu wuxuu ku arkay laf timireed markaasuu yihi laftaasi waa laf ama timirtii magaalada madiina marka wuxuu gartay inuu budayl ibn alwarqa alkhusaaciy inuu isaguna ka yimi dhanka magaalada madiina oo uu nebigu ogyahay warkii iyo wixii ay sameeyeen nimankii reer quraysheed abaa sufyaan wuxuu yimi magaalada madiina wuxuu ku degay markiiba eh, gabadh uu dhalay oo umu xabiiba la odhan jiray oo uu nebigu qabay sala allahu calayhi wasalam xaaskii nebiga ahayd gabadhii buu ku degay markaa wuxuu doonay abuu sufyaan inuu ku fadhiisto furaashkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaasay diiday umu xabiiba radia allahu canha ma waxay tidhi ma fadhiisanaysid Een, wuxuu yihi "Oo waayo waxay ku tidhi adigu waxaa tahay mushrik najis ah yacni waxaa tahay gaal mushrik ah oo ilaahay cibaadadiisa een, sharki u- shi- shirki ula yimaado oo wax een, wax ula wehel yeela najaasna waa tahay kuma fadhiisanaysid subxaan allah wuxuu yidhi markaa ninka abaa sufyaan wallaahi laqad asaabaki shay-un bacdi allan ku dhaarte waxbaa iiga kaa dambeeyey waxbaa ku asiibay buu yidhi aniga gadaashay marka abaa sufyaan waa tego rasuulki ilaahay buu u yimi waana la hadlay rasuulkuna wax eray ah ama weerhba kuma celinin eman- wuxuu sheegayana kamaba u dhegaysaninba Een, waa kasoo baxay marka abaa sufyaan oo abaabakar buu u yimi abaabakar buu wuxuu ka ca- een, codsaday inuu nebiga u shafaaco qaado oo uu ka shafeeco qaado een, oo ugala hadlo abaabakar waa diiday wuxuu yihi anigu ma samaynayo wuxuu u tegay cumar ibn alkhadaab wuxuu yihi abaa xabsow een, annaga noo shafeeco qaado nebiga noogala hadal haa cumar ibn alkhadaab wuxuu yihi ma aniga ayaa idinkala hadlaya rasuulkii ilaahi wallaahi haddaanan wax kala helaynin waa ila dagaalami lahaa buu yihi subxaana allah Een, markuu arkay cumar iyo een, dhiiranaantiisa ayuu ka orday oo wuxuu u tegay cali bn abi aalib radi allahu canh oo een, ay ag joogaan xaaskiisii faatima bintu muxamed iyo wiilkii uu dhalay ee xasan ibnu cali markaasuu yihi caliyow adiga een, qoomka ugu naxariis badan ee xaggaaga een, nebiga nogala hadal oo noo shafeeca qaad buu yidhi wuxuu yidhi cali anigu ma samaynayo sababtaa rasuulkii ilaahay waxbuu go-aansaday arrin aanan anagu awoodi karayn oo aanan kari karayn aan kala hadalno Een, wuxuu yihi markaaba sufyaan waa yahay adigu haddaanad karaynin wiilkan yare xasan ibnu cali wiil yaroo dhalinyara wiil yaroo hadduu ugu weynaado een, da-diisu ay tahay een, shan jir ama lix jir wiilkan yar noogee nebiga ha noola hadle hadduuna arrintaa uu noo shafeeco qaado wuxuu qaadanayaa buu yidhi een, khayr addunya adduunyada khayrkeediiyo ammaan aada u weyn ninkii reer quraysheed een, badbaadiyey buu noqonayaa wuxuu yihi cali wiilkaygu horta muu qaangaadhin kow marka labaadna waxuu idiin shafeeco qaadayo nebiga ilaahay uu idinku tegayaana ma jirto laa xawla walaa quwata ilaa billah marka abaa sufyaan waa iska noqday isaga oo safarkii aanu wax allaali wuxuu ka faa-iiday aanu jirin rasuulku markaa wuxuu go-aansaday nimanka quraysheed iyo khiyaanada iyo qadriga iyo ballanburinta ay sameeyeen in uu ka edbiyo markaa wuxuu faray rasuulka ilaahay asxaabtiisii inay isu diyaariyaan in ciidankaas magaalada maka inay qabanayaan wuxuuna ku ducaystay rasuulku sala allahu calayhi wasalam allahuma khudi ilcuyuuna min quraysh ilaahayow bas cuyuunta yacni ilaha ilaha waxaa looga jeedaa basaaska iyo dadka sirdoonka ah ilaahayoo ka xidh oo nimankaas yani warba ogaan warba dam ha ka noqdaan iyagoo aan isla waxba isla ogeyn aan ku kadina buu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidoo kalena arrinta wuxuu doonayay nebigu in ay noqoto arrin sir ah oo aan sinaba u bixin markaa wuxuu doonay si uu arrinta sir uga sii dhigo weliba ciidan sariye ah iyo duulaan kale oo uu hogaaminayo abu qataada ibnu ribcay saxaabigaasi uu hogaaminayo ayuu u diray meel kale meel ka fog magaalada madiina saddex caana maal ka fog meeshaas si ay dadku u maleeyaan in ciidankani uu dhulkaa ku socdo oo nimankaa qurayshyada wax war ahi aanu gaadhinba sidaa sirka ah ayay ciidamadii ku diyaargaroobeen iyagoo doonayna magaalada maka ku duulaan laakiin saxaabigii xaatib ibnu abi baltaca radi allahu canh ayaa warqad qoray warqad buu wuxuu u qoray nimankii reer quraysheed subxaan allah uu ogeysiinayo inuu nebi maxamed kusoo jeediya ciidankiisi markaa sirtii nebiga ayuu faafinaya subxaan allah warqadii wuxuu u dhiibay gabadh saare la odhan jiray oo kusii socotay dhulkii quraysheed deetana warkiibaa saxaabigan xaatib ibnu abi baltaca warqadan uu qoray ayaa nebiga waxyi ugu timi oo waa loo sheegay inuu ninka xaatib la dhahaa inuu qoray warqad deetana nebigu wuxuu diray cali ibn abi aalib iyo miqdaad labadaas saxaabi buu diray wuxuu ihi taga oo meesha halkaa la ydhaahdo markaad maraysaan gabadha taagan ama gabadhaas kasoo horbixi doontaan waxaad tidhahdaan warqadda aada sidid soo saar gabadhuna markay warqadii qaaday waxay ku ku tidicday yacni waxay ku dabtay timaheeda ayay warqadii inta gelisay bay ku tidicday subxaan allah deetana way u tageen gabadhii meeshii markay marayeen miqdaad ibn al-aswad markuu meeshii istaagay cali ibn abi taalibba waxay heleen gabadhii bay heleen subxaan allah siduu nebigu sheegay gabadhiiba waxay baadheen waxyaalihii awrkeedii iyo wixii ay wadatay waxba kamaysan helin markaasuu cali wuxuu ku yidhi been nolooma sheegin rasuulka ilaahna been muu noo sheegine ee soo saar warqadda aada sidid haddii aanad soo saarinna annaga faraha kula imanayna subxaan allah markay aragtay inay ka dhab tahay nimanka kan ayay tidhi iga sii jeesta dabadeedna way kasii jeesteen saxaabadii dabadeedna waxay kasoo saartay warqadii timinte timaheedii ay ku tudicday ayay kasoo saartay markaasi u dhiibtay cali baa soo qaaday oo wuxuu keenay nebiga warqadii markii la akhriyeyba waxa ku qoran in warqadan uu diray saxaabigii xaatib ibn abi baltaca radi allahu canh cumar ibn lkhadaab oo meeshan taagan baa wuxuu yihi yaa rasuul allah kan iisii daa kurta aan gooyo ama cunaha aan jaro wuu nifaaqoobo munaafiq weey rasuulkii ilaahay wuxuu ku yihi cumarow dhegayso innahu shahida badran ninka kan aad leedahay cunahan jaraya dagaalkii beder ayuu ka qayb galay laa ilaaha ila allah lacala allaha iطalaca cala ahli badrin faqaala icmaluu maa shi'tum qad gafartu lakum waxaa laga yaabaa buu yidhi oo ay tahayba inuu ilaahay dadkii dagaalkii beder ka qayb galay muslimiintii ka qayb gashay in uu qalbigooda daalacday oo uuna yidhi wax allaaliya waxaad doontaan sameeya waan idiin dambi dhaafaya subxaan allah cali cumar ibn lkhadaab warkan markuu maqlay waa ooyey isaguna deetana waxaa la weydiiyey ninkii xaatib ahaa sababta ku kaliftay inuu sirtii rasuulka uu faafiyo oo uu gaadhsiiyo nimankii reer quraysheed wuxuu yihi rasuulkii ilaahay oo dhegayso anigu ehelkaygii iyo caruurtaydii waxay degan yihiin magaalada maka aniguna nin reer quraysha ma ihi oo waxaan ahaa dadkii iyaguna xilfi wadaagga lahaa ama la degaanka ahaa ayaan ahay cidna kuma lihi magaalada marka waxaan doonay inaan gacan u geysto ama abaal aan u geysto nimankaa ay ku dhaafaan ehelkayga iyo caruurtayda saasuu yidhi markaa saxaabigii xaatib ibn abi baltaca radia allahu canhu ducadiina nebiga sala allahu alayhi wasalam waa laga aqbalayo sirtii iyo wixii basaasintoodii nebiga sala allahu alayhi wasalam war ka imanaya lama gaadhsiinin nimankii quraysh oo wax gaadhiba mabaysan jirinba sanadkii sideedaad bishii ramadaan tobankeed ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ka baxay magaalada madiina isagoo ku wajahan dhanka maka markuu marayay markaa dal juxfa halkaa markuu marayay ayaa waxaa ka hor yimi nebiga cabaas ibni cabdilmutalib adeerkii oo ehelkiisii wata oo doonaya inuu soo hijiroodo oo muhaajir ah ayuu yimi muhaajirna waxaa la dhahdaa yacni fatxu maka wixii ka horreeyay saxaabadii ka horreysay ee timi magaalada maka muhaajir baa la dhahda lakiin wixii ka dambeeyey muhaajir noqon maayo laa hijrata bacda alfatxi yani hijro ka dambaysa ma jirto markii magaalada maka la furtay marka subxaan allah cabaas ibni cabdilmutalib wuxuu kasoo gaadhay inuu laqabka muhaajir uu qaato isaga iyo ehelkiisu daqiiqadihii ugu dambeysay ama maalmihii ugu dambeysay oo wuxuu yimi intaan magaaladii maka la furanin wadadaabay ku kulmeen nebiga sala allahu alay wasalam haddana markuu nebigu marayay meesha la dhado al abwaa oo u dhaxaysa magaalada maka iyo madiina oo ay ku aasan tahay nebiga hooyadii aamina bintu wahab ayaa waxaa halkaana ugu yimi nebiga nin ay ilmaadeer ahaayeen nebiga la odhan jiray abu sufyaan ibn alxaarit ibn cabdilmualib oo xaarit ibn cabdilmualib oo nebiga adeerkii ah baa dhalay ninkana nin aada u dhib badan ayuu ahaayo islaamka iyo nebigaba uu dhibi jiray waxaa kaloo la socday nin loo ay nebiga ilmaabti ahaayeen oo eedadii ay dhashay oo la odhan jiray cabdillaahi ibnu ubaya ibnu cabdillaahi ibnu abi umaya markuu nin labada nin ay yimaadeen iyagoo doonaya inay islaamaan nebigu waa ka jeestay dhibtii faraha badnayd ay u geysteen darteed dabadeedna ninka abaa sufyaan ee nebiga ilmaadeer ka ahaayeen ayaa cali ibnu abi aalib u tegay markaasuu yihi maxaan sameeya cali baa wuxuu ku yihi war waxaad samaysaa waxaad tidhaahdaa wixii nebi yuusuf walaaladii wixii ay dhaheen oo kala dheh oo waxaad tidhaahdaa تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين آيات القرآن كده في سورة يوسف والله كتر الماما أيو ونوغا ورما يدعد دين ليابك لهيد قومك نبي يوسف عليه السلام ولا الذي marka wuxuu yidhi tallaahi allan ku dhaarannay bay dhaheen walaaladii nebi yuusuf laqad aaharaka allahu calayna wain kunna la khaatiin ilaahay baa nooga kaareeyey annaguna waxaan ahayn kuwo gefsan oo mukhti'iin oo qaladaad sameeyey markuu ninkii abaa sufyaan uu arrinkaa kelma aayadda qur-aanka uu akhriyey ayaa rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa tatriiba calaykum alyowm yakfiru allahu lakum wahuwa arxamu alraaximiin waa aayaddii uu ku jawaabay nebi yuusuf calayhi salaam walaaladi laa tatriib cali maanta dushiina canaanay ma saarna allah idin dembi dhaafo isagaana ah ka ugu naxariista badane rasuulku waa sii socday wadadii buu sii socday wuxuuna ahaa mid sooman sala allahu calayhi wasalam dadkuna way soomanaayeen dabadeedna waxay ku afureen meel biyo ah yacni meel tog ah oo kadiid la dhaho oo ku dhex taalla casafaan deegaanka casafaan iyo qadiid u dhexaysa meeshaasay ku afureen dabadeedna nebigu wuxuu degay duleedka magaalada maka ayuu yimi meesha maro dahraan la dhaho halkaasay degeen dabeetna waxay shiteen habeenkii dab aada u fara badan bay shiteen bal waxaad qiyaastay nebiga waxaa la socday saxaabo gaadhaysa toban kun oo nin subxaan allah iyo hubkoodii iyo fardahoodii iyo geeloodii waxay wateen oo mid waliba uu dab uu shiday halkaasi duleedkii magaalada maka ayay soo istaageen habeenkaana nebigu wuxuu waardiyaha saxaabiga cidda waardiyeynaysa ee ilaalinaysa saxaabada waxaa loo magacaabay cumar ibn alkhadaab radia allahu canh cabaas ibn cabdilmutalib ayaa wuxuu doonay markaa isaguna in uu wuxuu ka haystay baqashii rasuulka sala allahu calayhi wasalam dabeedna wuxuu doonay inuu bal war ka helo nimankii reer quraysheed isagoo oo kusii socda meeshii duuleedkii maka magaalada maka bay joogaan wuxuu maqlay nimankii quraysheed in aanay wax war ah totally inaanay helinba wax war ah oo ku saabsiisan nebi maxamed iyo safarkiisi kadis bay ku noqonaysaa marka marka wuxuu arkay oo uu maqlay ninkii abaa sufyaan ibni xarb ee zaciimkii qurayshda madaxdii quraysheedba oo isaguna la hadlaya ninkii loola jiray budayl ibn alwarqaa reer khusaaciyaha isaguna oo wada hadlayaan ayuu arkay oo ay isku leeyihiin aba sufyaan baa wuxuu ihi caawa wax ka dab badan weligee maan arkin ciidanka halkan soo fadhiyana ciidan ka tira badan weligee maan arkin uu budayl ibnulwarqa uu ku leeyahay nimankani waa reer khusaaca waa nimankii aada khiyaanada ku samaysayna reer khusaaca aba sufyaanna wuxuu ihi waa nimankani khusaaca ina ma ahe waa dad aada u tiro badan oo khusaaca ka fara badan buu yihi markuu maqlay markaa cabaas oo codkii uu gartay abaa sufyaan ayuu hadlay cabaas ibn cabdilmutalib oo wuxuu yihi yaa aba xandaleh abaa xandalow waa naanaystii iyo kunyadii uu lahaa abu sufyaan ibn xarb markaasuu abaa sufyaan soo jeestay markuu gartay isaguna codkii cabaas ibn cabdilmutalib waayo raggoon wey rag isku reer maka ahoo la iswada garanaya markaasuu yidhi abalfadli war fadli ninkii dhalay oo fadlina waa wiil uu dhalay cabaas ibn cabdilmutalib war warka kan bal warkanna si ragga meeshan soo jooga ee waxaanoo daba shitay ee duleedka magaalada maka fadhiya waayo wuxuu yihi marka cabaas baa warramayo wuxuu yihi war waa rasuulkii ilaahay sala allahu caleyh wasalam iyo saxaabadiisii oo haddaydan isdhiibin kurtaa laydin goynaya weliba hadday saxaabada rasuulku ay ku arkaan iminka ballan iyo cahdina kulama jirtid waa lagu dilaya iyo intaanu habaar kugu dhicin soo fuul baqashaydan markaa baqashii rasuulka uu lahaa ayay labadoodiiba fuuleen markaa way iska tageen si uu ugu geeyo nebigii ilaahay sala allahu caleyhi wasalam markaa sii socodkii markuu sii socday cabaas ee uu sii waday abaa sufyaan ayaa wuxuu sii dhex marayay saxaabadii waayo toban kun oo nin weeye meeshu marka tobankaa kun ee nin markay arkaan faras faraskan ay saaran yihin ama baqashan ay saaran yihiin oo ah baqashii rasuulka iyo ninka wado oo ah cabaas oo nebiga adeerkii ah wax shakiya kamabay qabinba waxay lahaayeen waa baqashii rasuulka iyo adeerkii nebiga adeerkii laakiin cumar ibn lkhadaab maadaama uu ahaa nin feejigan ayaa markiiba wuxuu gartay in cabaas cidi ay ka dambayso yacnii faraska uu saaran yahay inay cidi ka dambayso waa eegay wuxuu gartay inuu yahay abaa sufyaan wuxuu yidhi caduw allah waa cadowgii ilaahay alxamdu lilaahi aladii amkananii bigayri caqdin walaa cahd ilaahay baa mahad iskale imakansiiyey maanta ninkii abaa sufyaan isagoon wax ballan iyo cahdi ahna nagula jirinba subxaan allah marka wuxuu u orday ninkii cumar ibnu khadaab ahaa oo xagga rasuulku ka orday isagoo doonaya inuu iidan kasoo qaato ah dil oo uu dilo markaa uu ka takhalluso subxaan allah cabaas ibn alcabdilmutalib wuu fahmay markaa waa orday isaguna intuu baqashii isagoo saaran bay baqashiiba hordheeraysiisay oo markiiba wuxuu u tegay markiiba nebigi ilaahay buu u tegay sala allahu caleyhi wasalam waana u galay cumar oo ordayana waa soo galay meesha wuxuu dhahay markaa cumar rasuulkii ilaahayow waa kan ninkii abuu sufyaan ii ogolow kanaan kurta kala gooyi cabaas baa wuxuu ihi yaa rasuulallah kan anigaa magangelyo siiyey kan iska dhaaf cumar bn alkhaaabba markaa weedhihii ku celceliyay oo yidhi yaa rasuul allah ninkani waa ninkii waxaasood dhiba inoo geystay dagaalkii uxud inagu soo qaaday axzaab inagu soo qaaday subxaan allah ninkani waa dhigarqabe aynu dilno markuu ku celceliyey oo cabaasna leeyahay kan anaa rasuulka ilaahayow magangelyo siiyay ee faraha ka qaad ayaa waxa uu yidhi cabaas cumarow hadduu ninkani uu yahay qabaa'ilka aad kasoo jeedida reer qureysheed ee la odhan jiray reer bani cadi hadduu reer bani cadi uu yahay hadalkan aad odhanaysid maad odhan lahayn subxaan allah cumar ibn khadaab wuxuu yihi markaa joog cabaasow allaan ku dhaartay islaamnimada aad islaamtay ayaa aniga xaggayga looga jacayl badan yahay inuu islaami lahaa aabbahay khadaab subxaan allah waayo oo maxaad uga uga jaca uga jeceshahay inuu cabaas islaamo aabbahayo islaamay subxaan allah wuxuu yihi markaa aabbahay hadduu soo islaami lahaa wax iyo adigu haddaad soo islaami lahayd adiga islaamnimadaada ayaa qalbiga rasuulkayga farxad gelinaysa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah cumar ibn khadaab jawaabtaas ayuu siiyey cabaas ibn cabdilmutalib nebigina wuxuu yihi cabaasow la tag ninka kan subxaan allah subaxii markay noqotayna iikan buu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam subaxii markay gaadhay ayay labadoodiiba kusoo kalaheen rasuulkii ilaahay rasuulku wuxuu ku yidhi markaa ninkii abaa sufyaan bni xarb la odhan jiray alam yani lak an tashhad an laa ilaaha ila allah war miay maxaad u islaami weyday oo u qiri weyday inuu ilaahay uu yahay keligii ilaaha keliga ah ee aan shariika iyo wehelka toona lahayn wuxuu dhahay markaabaa sufyaan rasuulka ilaahayow haddee ilaahyo kale jirto dee waynoo gargaari lahaayeen waan qirsanahay buu yidhi in ilaah keliya uu jiro wuxuu yidhi "Max- een, inaan aniguna rasuulka ilaahay ahay waa inaad qirtaa wuxuu yidhi naftayda een, waxbaa ku jira naftayda yacni ma- ma aaminsani buu uga jeedaa een, inaad adigu rasuulka ilaahay tahay cabaasoo meesha taagnaabaa wuxuu yidhi waylak waar hoogyaanu kuus- hoog hoog kuu sugnaaye islaam iminka haddii kale kurtaa lagu goynaya Ee, dabadeedna ninkii waa islaami abaa sufyaan een, oo shahaadadii xaq ahayd ayuu ku dhawaaqay markuu shahaatay ee, uu islaamnimada soo galay abaa sufyaan ibnu xarb ayaa wuxuu dhahay cabaas rasuulki ilaahayow ninkan abaa sufyaan waa nin zaciim ah yacni waa nin madax ah een, oo ugaas ah oo qabiilkiisa madax u ah qurayshtii wuxuuna jecel yahay wuxuu ku faano ee wax uu ku faano u samee wuxuu dhahay markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam man dakhala daaro abaa sufyaana fahuwa aamin Een, ciddii gasha guriga een, abaa sufyaan ciddii gasha waa aamin oo gacanta muslimiinta way ka baxayaan subxaan allah marka isna taytalka iyo laqabkaasaa la siiyeyo ciddii een, reer quraysheed ee guriga abaa sufyaan gasha ciidamada muslimiinta waxba yeeli maayaan subaxii een, maalintii toddobiyo tobnaad ee bisha ramadaan sanadkii sideedaad subaxeedii ayuu rasuulku galay magaaladii barakaysnayd ee maka wuxuuna faray cabaas ibni cabdilmutalib inuu hayo ninkii abaa sufyaan ilaa iyo uu ka tusaayo awoodda muslimiinta wuxuu doonayaa markaa nebigu inuu dhoolatus military uu sameeyo oo ninkan abaa sufyaan maadaama uu ahaa zaciimkii iyo madaxdii reer quraysheed inuu tuso muslimiinta awooddooda oo dhoolatus military oo kale ah deetana qabaa'iladii een, nebiga la socotay muslimiinta ahaa oo katiiba katiiba u socota koox koox u socota oo koox kastaba calan ay wadato oo takbiiranayso oo tahliilanayso oo taxmiidanayso oo le maanta waanu furanay magaaladii maka oo awoodoodii muujinay ayaa soo galay oo soo dhaafay ninkii een, abaa sufyaan ah markastoo qabiil uu soo dhaafaba wuxuu odhanayay oo kuwani waayo qabiilkani waayo markaasuu wuxuu lahaa qabiilkani waa qabiilkii Su- sulaym cabaas baa uu sheegaya marka wuxuu lahaa qabiilkani waa qabiilkii reer bani sulaym markaasuu abaa sufyaan uu lahaa isagoo oo een, cabanaya war annaka iyo reer bani sulaym maxaa balna kala galay haddana qabiil kala soo maro wuxuu lahaa war qabiilkanina waayo kaasuu lahaa waa qabiilkii caynka iyo caynka ahaa dee- deetana wuxuu lahaa ninkii abaa sufyaan oo annaka iyo eh, qabiilka kan maxaana kala galay ilaa iyo ay markii ugu dambeysay ay soo martay katiibadii ugu awooda badnayd oo uu nebigu hogaaminayay oo ahaa muhaajiriintii iyo ansaartii katiibada tan een, katiibati alkhadraa ee uu nebigu hogaaminayana sala allahu calayhi wasalam oo muhaajiriintii iyo ansaartii ka koobnaana markii uu arkay ninkii abaa sufyaan een, ayuu wuxuu yidhi annagu ma lihin awood iyo tamar aan kuwan iskaga celinno subxaan allah awooddoodii markuu arkay muslimiinta Een, maalinta tan markii saxaabadii ay galeen magaalada maka gaar ahaan saxaabadii ansaarta oo uu hogaaminayay saxaabigii la odhan jiray sacad ibnu cibaad oo labada qabiil ee aws iyo khasraj labadaba isku hogaaminaya raayadii sita ayaa wuxuu dhahay een, kelmad kasoo siibatay oo ahayd alyawma yawmu lmalxamah alyawma tustaxallu lxuruma ayuu yidhi yacni maanta waxaan xalaashanaynaa wax alaaliya wixii xaaraan ahaa laa ilaaha ila allah abaa sufyaan markii uu maqlay weedhaha kan ayaa nebigii ilaahay la gaadhsiiyey oo la yidhi yaa rasuul allah ninkii sacad ee saxaabigaaga ahaa waxa uu yidhi ma maqashay maanta wuxuu yidhi waxaan xalaashanaynaa wax alaaliya wixii xaaraan ah gaar ahaan magaaladii maka oo ahayd magaalada barakaysan oo magaalada xaram ah oo wax walba ay ka xaaraanta nebigu markii uu arkay een, iyo arrintii uu ogaaday ee uu hubsaday sacad ibnu cibaadana radia allahu canhu dee way ka siibatay kelmaddaasi sidoo kalena nebigu wuxuu doonayay inaan eh, qabaa'ilka kale ee reer quraysheed in aanay kelmaddaasi in wax laga qabto yacni mowqifka halkaasa in wax laga qabto marka u fiirsada siyaasadda uu isticmaalay nebigeenu sala allahu calayhi wasalam waxa uu diray Eh, nin buu diray cali ibn abi aalib ayuu ahaa wuxuu yidhi raayada iyo hoggaanka maadaama raayada waxa weeye ciddii talinaysay ama taliyihii guud ee een, ansaarta raayada ka qaad oo waxa aad raayada u gudbisa oo aad siisaa calanka siisaad gacanta u gelisaa wiil uu isagu uu dhalay oo la odhan jiray qays ibnu sacd ibnu cibaad radia allahu canh marka wuxuu tusay nebigu kelmaddii uu yidhi inaanay ahayn kelmad meesha ku habboon oo ay galaafatay hogaamintiisii kow sidoo kalena wuxu uu tusay nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu weli sacd ibnu cibaada inuu weli boos uu ku leeyahay nebiga oo wiilkiisii ayuu u dhiibay calankii subxaan allah sacad ibnu cibaadana markii uu arkay inaan oraayadii gacantii reerkiisa aanay ka bixin waa iska aamusay kadibna rasuulku wuxuu galay magaaladii maka oo waxa uu ku dhahay ninkii abasufyaan ahaa qoomkaaga la hadal dadkaagii reer quraysheed ee aada madaxda u ahayd la hadal oo waxaad tidhaahdaa ciddii gasho guriga abasufyaan aamin weeye oo ciidanka muslimiintu waxba uma geysanayaan ciddii gurigood gurigiisa albaabka hoosta kasoo xidhana kaasna ciidamada muslimiintu waxba yeeli maayeen ciddii gasha masaajidka xaramkana baytulxaramka magaalada makana kana muslimiintu waxba ma yeelayaan subxaan allah sidii buuna gaadhsiiyey dadkina waxay u kala yaaceen xaggaas iyo nin walba gurigiisi buu hoosta ka xidhay kii tegi karaya masaajidka xaramkana masaajidka xaramkuu tegey kii tegi karayay gurigii abasufyaanna guriga abasufyaan buu tegey saasanay ku nabad ku heleen oo muslimiinta waxba may geysanayn laakiin dadkii sufahada ahaa ee maangaabka ahaa oo reer quraysheed ayaa is urursaday oo waxa u tagay ninkii loodhan jiray cikrama ibnu abijahl abajahl wiilkii uu dhalay cikrama iyo safwan ibnu umaya oo umaya ibnu khalaf isna uu dhalay iyo ninkii loodhan jiray suhayl ibnu camru oo ahaa ninkii heshiiskii nebigu markuu sulxu xudaybiya uu joogay ninkii heshiiska saxiixa iyo quraysh matalaya raggaas ayaa isu isu yimi iyo intii sufahadeeda wax magaradka ahayd waxay dhaheen aan la dagaalano muslimiinta subxaan allah nebiguna sala allahu calayhi wasalam markuu marayay mashradada diitiwa ayuu ciidankiisa kala qaybiyey oo qayb iyo qayb buu ka kala dhigay wuxuu u qaybiyey qayb xagga midig kasoo gelaysa magaalada maka iyo qayb kasoo gelaysa dhanka bidix iyo qayb kasoo gelaysa wadadii weyneed dabadeedna qaybtii dhanka midig waxaa madax looga dhigay saxaabigii khaalid ibnulwaliid ayaa maymanada la siiyey isagoo hogaaminaya qabaa'iladii reer bani sulaym iyo reer bani khafaar iyo masina iyo juhayna qabaa-iladaasoo dhan hogaaminaya markaa nebigu wuxuu faray inay markaa kasoo galaan magaalada maka dhanka hoose inay kasoo galaan dhanka bidixna waxaa hogaaminayay saxaabigii zubayr ibn alcawaam waxaana la faray isaguna inuu xagga sare kasoo galo magaalada maka khaalid dhanka midig ayuu ahaa wuxuu la kulmay dadkii intii yara dee sufahada ahayd ee aanu sheegayna ee aan lahayn ways urursadeenoo waxay dhaheen waxaan la dagaalamaynaa muslimiinta oo ay ka mid yihiin cikramo iyo safwaan waa la dagaalamay dad buu ka dilay kuwii kalena way firdhadeen cikrama iyo safwaanna way firdhadeen meeshii waa ka yaacay zubayrna isaguna hore u sii socday oo wax dhib ah muu arkin ilaa raayadii iyo calankii uu nebigu usoo dhiibay sala allahu calayhi wasalam uu ka taagay meesha la dhado juxuun halka uu ka taagay calankii dabadeedna nebigu markii dambe uu kusoo mari doono sala allahu calayhi wasalam nebigu markii saxaabadiisii ay galeen magaaladii maka iminka magaaladii maka gacanku haynteedii waxaa haysta muslimiinta markaa rasuulku wuxuu galay masaajidkii baytulxaramka ahaa oo isaga oo ay hor socdaan oo gadaashiisana ay socdaan saxaabadiisu oo hareertiisana ay socdaan yacni saxaabadiisi muhaajiriinta iyo ansaartaba ku xeersana deetana beytkii ilaahay ayuu tawaafay kacbadii ayuu tawaafay dabadeedna wuxuu burburiyey sanamyadii taallay magaalada maka oo saddex boqol iyo dhowr iyo lixdan sanam ahaa oo kacbada agteeda taallay oo maalin kastaba sanam gaara la caabudi jiray walciyaadu billah dabadeedna waa burburiyay isagoo akhrinaya aayaddii qur-aanka ahayd qul jaa alxaqu wazahaqa albaatil ina albaatila kana zahuuqa deetana sanamyadii kulligood waa burburiyey nebigu sala allahu calayhi wasalam kadibna kacbada ayuu galay rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyadoo ay albaabka kacbada taagan yihiin oo ay ilaalinayaan saxaabigii bilaal ibnu rawaaxa iyo usaama ibnu zayd radia allahu canhuma deetana albaabkii markuu salaadiisii dhammaystay ayuu albaabkii furay wuxuuna arkay nimankii reer quraysheed ee magaalada maka degana oo masaajidkiis kasoo buuxiyey markaasuu hadlayo waa u khudbadeeyey nebigu khudbadiisina waxaa ka mid ahaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ilah xaq lagu caabuda ma jiro ilaahay mooyaane waana keligii wehelna maleh sadaqa wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah isaga ayaa yaboohiisii iyo ballantiisii rumeeyey ilaahay una gargaaray addoonkiisii jebiyeyna axsaabtii iyo dadkii isu soo urursaday keligii baa jebiyey rabbi subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo uu yihi nebigu alaa kulli ma'tharatin aw maalin aw damin fahuwa taxta qadamaya haatayn argosig kasta oo ka horeeyay fatxu maka iyo dhiig kasta iyo xoolo kastoo la isku lahaa oo la kala dhacayay dhammaanteed waxaan dhigay buu yidhi nebigu lugahayga hoosteed yacni waxba kama jiraan ayuu kasoo qaaday marka laga reebo buu yidhi sadaanat albeyt wa siqaayat alxaj dadkii waraabinayay dadkii xujaajta ah ee cuntada u samayn jiray iyo biyaha u samayn jiray iyo kuwii furaha kacbada hayay labadaa marka laga reebo wixii kaloo dhan nebigu wuxuu yihi lugahayga hoosteeda ayaan dhigay subxaan allah wuxuu kaloo uu tilmaamay nebigu in qofkii si khaldan loo dilo shibhul shibhulcamdi yani ama qatlu lkhata oo kale dil laakiin isagoo waa la dilay laakiin isagoon loo jeedin a la dilay tusaale ahaan qof aad dhagax yaroo qururuxa saasoo kale ugu tuurtay waxaad u tuurtay dhagaxa waad u qastid inaad ku tuurtid dhagaxa yaro qururixa laakiin inta badan waxaa la og yahay in dhagaxa qururixa marka saa ugu tuurtid qofka inaanu qofku dhimanin laakiin si ay noqotaba ruuxii wuu dhintay marka waxaa la odhanayaa waa shibhulcamdi yacni waa badrheedh laakiin aan dhab ahayn oo qofku wuu qastiyey inuu qofkaa dilo laakiin shayga uu isticmaalay ma uusan ahayn shay badanaa waxba dila marka wuxuu uhi nebigu sala allahu aleyh wasalam dilka sidaas ahee qaladka ah waxaa ku waajibay diyo iyo magtiisii oo ah boqol halaad in la bixiyo subxaan allah nebigu waa sii watay khudbadiisii oo wuxuu uhi yaa macshara quraysh ina allaha qad adhaba cankum naqwata aljaahiliya reer qurayshadow alla wuxuu idinka kor yeelay oo idinka qaaday jaahilnimadii iyo watacadumi bilaabaa yacni weynayntii aad weynayn jirteen aabbayaashiin ee aad ku faani jirteen wuxuu dhahay nebigu annaasu min aadam wa aadam min turaab dadku waxay kasoo jeedaan nebi aadan nebi aadanna ciid buu kasoo jeeda dadku way siman yihiin markaasuu akhriyay aayadii qur-aanka ahayd في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير والله كورمي سبحانه وتعالى أو لها ضيدتك وليهم وارتديه وحان أنك إذنك أبورني لب إيديدك إذنكنا يلني شعوب yacni wadamo kala duwan iyo qabaa-ilo kala duwan baan idinka yeelin oo maxaad rabbiyo uga yeeshay dadka sidaa litacaarafuu si aad isu garataan oo loo yidhahdo hebel wuxuu kasoo jeedaa wadan hebel hebel kalena wuxuu kasoo jeedaa wadan hebel oo laysu garto laakiin maxay dadku ku kala sarreynayaan haddii aanay ku kala sarreynayn qabaa-ilada waxay ku kala sarreynayaan buu rabbi yidhi subxaanahu watacaala ina akramakum cinda allahi atqaakum ka idinku sharafta badan le ilaahay agtiisa waxa weeye ka ugu alla ka cabsiga badan le allahu akbar ina allaha caliimun khabiir allana dhab ahaantii waxa weeye ku cilmi badan ogna wax kasta ee kiisa ugu yar iyo kiisa ugu weynba subxaan allah marka aayaddaas u akhriyay nebigu sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu yidhi reer qurayshadow dhagaysta maxaad u malaynaysaan inaan idinku samaynay markaase waxay dhaheen nimanka reer quraysheed waayo waa nimankii sideed sannadood oo hijrada kadib iyo saddex iyo toban sannadood oo nebigu joogay magaalada maka koob iyo labaatan sannadood ayay dagaal kaga soo horjeedeen nebiga oo intaa ay colla ahaayeen oo meeshuu maro iyo saxaabadiisa ay saa u gumaadeen maanta wuxuu leeyahay markaa nebigu isagoo ka awood sarreeya nimanka reer quraysheed war maxaad u malaynaysaan idan ku samaynay waxay dhaheen marka waxa weeye khayr baanu filanaynaa walaal wanaagsan baa tahay wiil uu dhalay walaal wanaagsanina waata wuxuu dhahay markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam naxariistii rasuulkeenna oo fiirsada waxaan idinku odhanayaa buu yidhi wixii uu nebi yuusuf ku yidhi walaaladii oo ahayd laa tathriba calaykum alyowm war maanta canaani korkiina ma saaran kadibna nebigu sala allahu calay wasalam furayaashii kacbada ayuu ku wareejiyey oo u celiyey saxaabiga uctimaan ibnu talxa oo wuxuu yidhi qaado riwaayaad kalena ay sheegaysaan weligiin idinka haysanaya haysta buu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo le maanta waa maalin laysu oofinayo ballamaha oo ballantii laysu oofinayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo uu faray saxaabigiisii bilaal ee mu-adinka ahaa inuu kacbada dusheeda inuu fuulo oo uu adimo markaas salaada uu adimo bilaal waa tegay kacbadiibuu dusheeda ka fuulay waa u adimay markaa saxaabadii rasuulka salaadiibuu adimaya marka kacbada hoosteeda yacni hadhkii waxaa fadhiya abaa sufyaan iyo nin la dhahdo citaab ama cataab ibnu usayd iyo xaarit ibnu hishaam saddexda nin ayaa kacbada meeshan hadhka hooska hoose fadhiya subxaan allah deetana ninkii citaab la odhan jiray citaab ibnu usayd la odhan jiray ayaa wuxuu dhahay labadii nin ee kaluu la hadlaya abaa sufyaan iyo wuxuu la hadlayaa in xaaris ibnu hishaam wuxuu yihi ilaahayba u karaameeyey aabbahay usayd inaanu maqlin arrinka kan yacni ninkan wuxuu yaasayaa ninkan bilaal ibnu rawaaxa radi allahu canhu ee xabashiga ah ee kacbadii dusheeda fuule ka adimayay ayuu leeyahay ilaahay baa u karaameeyey aabbahay oo arrintan muusan arkin xaaris baa u jawaabo wuxuu yihi aabbaha hadduu og yahay ama uu ogaan lahaa inay arrintani xaq tahay wuu raaci lahaa abu sufyaanna wuxuu yidhi anigu wax war ah ama kelmad aan odhanayaa ma jirto sababtoo haddaan kelmad dhaho dhagxaanta iyo qururuxaasa warkayga qaadayo maxamed u geenaya subxaan allah nebigu waa soo baxay mucjizada u fiirsada markaa nebigu waa soo baxay warkiibaa si waxyi loogu sheegay saddexdii nin warkay akhriyeen ayaa qaab waxyi ah loogu sheegay sala allahu calayhi wasalam markaasuu yihi war waxaad lahaydeen saddexdiinani warkiina waan haya markaasuu mid walba u sheegay wuxuu yihi laa ilaaha illa allah nimankii waxaa ku noqotay maxay cajab iyo wax lala yaabo deetana labadii nin ee citaabka cataab ama citaab la odhan jiray iyo ninkii xaaris la odhan jiray iyagana halkiiba ku islaameen abu sufyaanna waa inagii kasoo sheekeynay inuu islaamay isaguna rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii magaaladii maka uu qabsaday ee furashadeedii ay dhammaatay ayuu wuxuu tegay gabadh ay ilmaadeer ahaayeen gurigeedii buu tegay cali ibn abi aalib walaashi ayuu tegay ummu haani la odhan jiray gurigaa markuu tegay waa qubaystay qubays buu qaatay kadibna wuxuu tukaday sideed ragcadood buu tukaday salaada loogu magac daray salaatu shukri isagoo ilaahay ugu shukri naqaaya guusha weyn ee uu soo hooyey nebigiisa iyo muslimiintaba maalintaas gabadhan ummu haani laba nin oo seediyadeed ah ayaa ay magangelisay oo waxa eryanaya labada nin caliy bn abi aalib ayada walaal cali bn abi aalib iyo ummu hani waa walaalo marka walaalkeed baa eryanayay oo wuxuu doonaya in labada nin uu dilo markaase waxay tihi yaa rasuulallah labada nin anaa magangeliyay rasuulku wuxuu lahaa laqad ajarnaa maa ajarti ummihaani ummuhani ee ciddii aad magangelisay waanu ku nabad ku magangelinay oo magantaadii ku jira rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalinta tan waxaa kaloo uu faray in sagaal nin oo mujrimiintii ugu waaweyneed nimankii dembiilayaashaha dhagarqabayaashii waaweynaa in maalintaa la laayo bal ee lagu dilo xitaa haddii la arko ayagoo haysta astaarilkacba daahyada kacbada iyagoo ka laalaada haddii la arko in la dilo kuwaas waayo waxay ahayn mujrimiin dhagarqabayaal criminal bay ahayn dembiilayaal waaweyn oo nebiga iyo muslimiinta dhib aada u weyn u geystay sagaalka nin waxay kala ahaayeen ninkii la odhan jiray cabdilcuza ibnu khatal ninka waa la qabto isaga waa la dilay cabdillahi ibnu saraax ninkii la odhan jiray kanna intuu soo islaamay ayuu diintaba ka baxay waa ridoobay walciyaadu bilalah deetana wuxuu kusoo noqday maxay wuxuu kusoo noqday nimankii gaalada qurayshseed ee maka ayuu kusoo noqday subxaan allah ninkan waa la qabtay markii la qabtayna wuxuu magangelyo weydiistay oo cuthmaan ibnu cafaan cuthmaan baa markaa nebigii u keenay ninkan kan markaasuu ninkani wuxu uhi yaa rasuul allah waan islaamaya anugu nebigu waa ka aamusay mar labaad buu ku celiyey mar saddexaad buu ku celiyey markiis afaraad ayuu nebigu ka aqbalay markaasuu nebigu wuxuu ku yihi waar miyaanaan idinku odhan ninkan hala dilo midda kale mayaydaan arkaynin ninkan markan ka aamusay muxuu mid u soo kici waayo kurta u dheereen waayo markaasay dheheen yaa rasuul allah bal maad ishaaro yar noogu ishaartid oo ama isha sidaa noogu godid ama aad gacantaasaa noogu ishaartid markaasuu wuxuu lahaa rasuulku nebi nebiyada ilaahay ka mida uma habboona inuu yeesho il khiyaano yacnii waxa uu dhahayo nebigaasi iyo ruuxa muslimka ahiba dabcan waa shareecadii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uma habboona inuu il khiyaano u yeesho oo wixiisu waxayna wayna noqotaa waxaan khiyaano ahayn subxaan allah ninkana waa saas u islaamay isaguna waana layska sii daaya waxaa kaloo ka mid ahaa raggii la dilayay ama sagaalkii nin ama sagaalkii nafari la dilayay cikrama ibnu abi jahl abaa jahl wiilkii u dhalay oo isaguna maadaama aabihii isaga la dilay abaajahal oo dee gaaladii waaweynada reer quraysheed madaxba u ahaa isaguna colnimo u qaaday nebiga sala allahu calayhi wasalam oo koob iyo labaatan sanado la dagaalamayay ninka kanna markii wanagii kasoo sheekeynayn sufahadiya wax magaratadii waa kuu yidhi aanu dagaalano laakiin waa firdhaday cikrama markuu firdhaday ayuu doon buu raacay mucjiza ku dhacday marka doon buu raacay jiddo iyo dhulkaasuu ka baxay doon buu raacay subxaan allah isagoo doontii saaran ayaa mawjadihiibaa saro u kacay dadkii doonta saarnaa waa mushrikiintii ayaa waxay dhaheen war ilaahay dacwadda iyo baryada aynu gaar yeelno oo mukhlisiin aynu noqono maanta sanamyo waxbayna ma anfacayaan laa xawla walaa quwata illaa billah dabeetana dacwaddii ayay u gaar yeeleen waxay dhaheen rabbiyow naga badbaadi mawjadahatan naga badbaadi rabbiyow deetana cikrama wuxuu yidhi allan ku dhaartee haddii ilaaha kelida ah ean wehelka lahayn uu halkan oo keliya uu iga anfacayo markaan dhulka tago waxa aan ku ballan qaadaya inaan islaamu maxamed u tago subxaan allah waa markaa markuu kasoo baxay meeshii ayaa waxaa ka hortimi xaaskiisii oo nebiga u tagtay oo tidhi yaa rasuul allah ninka kan aniga magangelye aan siiyo isagana waa soo noqda waa islaamay isaguna markii dambe islaamnimadiisuna way wanaagsanaatay akram radi allahu canh ragga ama dadkaas xukunka dilka ah lagu filinaya nebigu lahaa halalayo waxaa kaloo ka mid ahaa nin la odhan jiray xaarith ibnu nufayl kana waa la dilay maqiis ibnu sabaabah kana waa la dilay waa raggii mujrimiinta ahaa ee dhibta badan u geystay muslimiinta waxaa kaloo ka mid ahaa raggaas habaar ibnulaswad habaar habaar ibnulaswadka kanina waa kii zaynab bintu maxamed inantii u dhalay nebigu ee zaynab bintu maxamed ahayd curadiisiiba yacni hablihiisa ugu weyneyd waa ninkii markii ay hijroonaysay maka ay ka tegaysay ee kusii socotay magaalada madiina waa ninkii waranka ama leebka iyo fallaadha ku tuuray dabadeedna ay naxday zaynab dabadeedna ay dhicisay uur bay lahayd oo ay uurkii dhicisay subxaan allah nebiguna uu faray in la dila ninka kan ninka kanna isagana waa soo islaamo waa isi soo dhiibay nebiguna farahu ka qaaday markuu islaamay gabadh kale ayaa nebigu faray gabadha saara la odhan jiray in la dilo gabadha inaanu waa tuma waa tii warqadda kasoo qaatay saxaabigii aynu ka sheekeynaynay ee xaatib ibnu abi baltaca ee doonaysay inay sirta rasuulka ama sirtii muslimiinta iyo ciidankoodii inay gaadhsiiso ragga reer quraysheed gabadhana in la dilaa lagu xukumay laakiin iyaduna way islaamtay markay islaamtay baa faraha laga qaaday iyadana laba adoomood laba gabdhooda adoomo ah oo ninkii ugu horreeyay aan kasoo sheekeyna aan lahayn waa la dilaya ee ibnu khantal laba adoomood oo lahaana iyagana dil baa lagu xukumay oo dhib badan bay geysteen iyaguna mid ka midana waa la dilay midna waa la iska sii daayay markaa sagaalkaa qof oo qaarna la dilay qaarna laga sii daayay ayuunbuu nebiga ku xukumay dil sida kale dadka inta kale oo dhan nebigu wax allaaliyo wuxuu geystay ma jirto ee dhammaantood wuxuu ku yidhi laa tatriiba calaykum alyowma maanta dushiinna ama korkiina wax canaan ahi ma saarno raggii zucamada ahaa ama raggii madaxda ahaa reer quraysheed badankoodii maalinta tan way islaameen waxaa ka mid ahaa safwaan ibnu umay oo isaguna ka mid ahaa madaxdii reer quraysheed bale aan odhan karno koob iyo labaatankaas sannadood col ayuu la ahaa nebiga oo isagana aabihii weynagii kusoo sheegnay in lagu dilay dagaalkii beder oo raggii qaliibka lagu guray yacni ceelkii lagu guray ka mid a ka ah umaya bnu khalaf ninkii aadka u dhibta badnaa gaalkii weynaa markaa safwaan isaguna naftiisu u baqayo waa cararay oo waa isi sii daayay laakiin isagu kamu mid ahayn raggii nebigu uu faray in la dilo oo nebigu muusan farin kan in la dilo laakiin naftiisu u cabsaday maadaama uu ahaa dee raggii quraysheed raggii madaxdoodii waa cararay marka kan laakiin ninkii la odhan jiray cumayr ibnu wahab aljumaxi ayaa nebiga yidhi yaa rasuulallah kan aan anigu magangelyo siiyo deetana nebigu wuxuu yihi hadduu soo islaamayo magangelyan siinaynaayo waxba kuma samaynayno subxaan allah deetana nebigu wuxuu u dhiibay cimaamadiisii ninkana waa ordo wuxuu doonayay in uu doon uu raaco cumayr baa ka daba tegay oo u tegay ninkii safwaan loo odhan jiray isagoo doon raacayo jiddo jooga oo doonaya isna inuu yaman iyo dhulkaa u qabto waa soo celiyo wuxuu yihi cimaamadii rasuulku waa ka kan magangelyana uu ku siinaya deetana safwaan waa kii u yimi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ku yidhi waxaad isiisaa laba bilood yacni laba bilood gudahood bal aniga khiyaarkaysii nebiguna afar bilood buu uga dhigay yidhi afartaa bilood haddaad islaami weydid dee bal markaasaan ka hadli doona mar xaaskiisii uu isagu qabay safwaan ibnu umaya xaaskiisa iyaduna waa islaamtay isaguna markii dambe ee dagaaladii daaif wixii ka dambeysay ayuu isaguna soo islaamo diinta soo galay diinta xaqa ah raggii madaxda ahaa ee maalinta islaamiga waxaa kaloo ka mid ahaa ninkii loodhan jiray fadaal ibnu cumayr ninkanna wuxuu isku dayey subxaan allah in uu shirqolo nebiga nebiga oo dawaafiya ayuu kacbadii dawaafay ayuu wuxuu doonay inuu dilo deetana nebigu waxyigaa loogu sheegay waa la qabtay nebiga ayaa uga warramay wax allaali wixii qalbigiisa ku jiray wixii qalbigiisa ku jiray looga warramay ayuu isaguna isdhiibay oo waa islaamay subxaan allah maalintii labaad ee furashadii maka markii la furtay muslimiinta gacantooda ay gashay ayaa wuxuu dhahay markaa rasuulku sala allahu caleyhi wasalam waa khudbadeeyo wuxuu yidhi in allaha xarama maka yowma khalaqa asamaawaati waalard ilaahay waa xarimay magaalada maka maalintii la abuuray samada iyo samaawaadka iyo dhulka maalintii la abuuray ayaa meeshan baytulxaramkana la mamnuucay oo xaram laga dhigay meel ay xaaraan tahay in dhiig iyo lagu daadiyo iyo in dhibaato loo geysto subxaan allah wuxuuna dhahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxayna xaaraan tahay ilaa iyo maalinta yowma alqiyaama فلا يحل لامرئ يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يسفك فيها دما uma habboona buu yidhi umana bannaana ruux ilaahay rumaysan maalinta qiyaamana rumaysan inuu dhiig ku daadiyo magaalada maka iyo in aw yacdudu biha shajaran ama inuu geed ka gooyo uma bannaano ruux mu'mina subxaana allah haddii qof buu wuxuu leeyay fa in axadun tarakhasa lirasuuliillah haddii qof uu u furto oo idhahda rasuulkii ilaahayba waa kii dagaalka ku gale soo furtay oo tarakhusu ka samaysta oo intaa uu marmarsiiyo ka dhigto faquuluu waxaad ku dhahdaan buu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ina allaha adana adina lirasuulih ilaahay baa uu ogolaaday rasuulkiisii walam ya-dan lakum idinkana laydinma ogolaan marka magaalada maka sinaba ugama bannaana in dhiig lagu daadiyo sinama ugama bannaana in dhir laga gooyo ama dhib lagu sameeyo oo ilaahay baa xaaraantimeeyey ilaa yowma alqiyaamahana xaaraan bayt sidoo kale rasuulku isagoo sii wada wuxuu uhi wainamaa xallat lii xullat lii saacata min nahaar waxaa aniga lay banneeyey oo lay xalaaleeyey muddo yaroo maalinta ka mid ah iminkana waxay xurmadeedii soo noqotay siday shalayba u xurmaysneed bay nawdan iminkana kusoo noqotay ee walyubaliq shaahidu lghaayb ee ha gaadhsiiyo cidda iminka joogta cidda maqan gaadhsiiya fariinta tan oo u sheega inuu beledkan yahay beled xaaraama oo ilaahay u xaaraantimeeyey in dhibaato lagu sameeyo subxaan allah markii ay dhammaystirantay furashadii magaaladii barakaysneed ee maka ayaa dadkii magaalada maka joogay waxa u xaqiiqowday oo ay xaqiiqsadeen in ay diintu diinta islaamka ahayd diinta dhabta ah waayo waa laga gacan sarreeya subxaan allah sidoo kalena qalbigoodiibu dee ilaahay iimaankii kusoo tuuray markaa waxa ay dooneen inay nebigii ilaahay la bayctomoobaan oo ay kula bayctomoobaan inay dhegaystaan oo adeecaan rasuulku wuxuu fadhiistay buurtii safa la odhan jiray halkaasay dadkii ugu yimaadeen gaar ahaan raggiiba markii hore u yimi oo baycadii la gelay iyo heshiiskii islaamnimo kula galo way soo islaamin markii dambena dumarkiibaa u yimi dabeetna dumarkiina iyaguna bayca iyo heshiiskii islaamnimada ayuu kula galay isagoo shardiyo dumarka ku xidhayo oo leh rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa inaydaan ilaahay keligii mooyaane cid kale aydaan caabidin yacni ilaahay waa inaydaan shariik u samaynin iyo weheltoonna waynaydaan sinaysanin haweenow waynaydaan idinkuna caruurtiinana dilin aydaan naftiinana ka been abuuranin oo cid aydaan dhalin aydaan odhanin annaka ayaa dhalnay dumarkaa waxaa ka mid ahaa maalinta islaamaysay gabadhii loodhan jiray hinda bintu cutba oo abaa sufyaan ibnu xarbi uu qabay oo aabaheed iyo adeerkeed iyo walaalkeed iyo wiilkeedii lagu dilay dagaaladii beder iyo dagaaladii nebigu uu la galay nimankii reer quraysheed dabadeedna waa ti lahayd markii uu ku yidhi waxaa shardiyada waxaa kamid inaydaan sinaysanin ayaa waxay lahayd oo gabadha xorta ahi miyay sinaysataa subxaan allah markaa waxayna tusinaysaa in haweenkii xilligaa noolaa ee xitaa cahdigaas oo ahayd cahdigii dee shirkiga iyo gaalnimadu ay joogtay in gabadha xorta ah gabadh addoommada mooyaane ama gabadh baqiyadoo la yaqaano oo jidhkeeda ka ganacsata mooyaane in gabadha xorta ah inaanay sinaysan jirin subxaan allah markaasay tidhi carruurtiinana waynaanan dilin markaasay nebiga la kaftamayso waxay tidhi markay yaryaraayeen ayaanu soo barbaarinay markay waaweynaayeenna waa disheen markaasuu nebigu codkeedii garto markaasuu qoslay oo uu gartay inay hindo tahay hindina waa tii cuntay beerkii xamza nebiga adeerkii subxaan allah yacni cadho badan badan badan iyo colnimo badan ayay nebiga la gashay sala allahu calayhi wasalam nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu dadkan faray sidoo kale inay sanamyada guryahooda joogay inay burburiyeen sanamyadii ku xeernaa ee ku xaydaraysna kacbada iyo beytka xaramka ah waa la wada burburiyey kuwii guryaha joogayna burburiya buu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu joogay magaalada maka markii uu furtay kadib sagaal iyo toban casho ayuu halkaa joogay isagoo dadka barayay diinta islaamka uguna yeedhayay uguna yaboohayay xaqa iyo xuquuqda iyo shareecadu waxa ay ka rabto ugu yeedhayo dadka barayay kadibna rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu diray sariyaat iyo bucuuthaat yacnii dad duulaamaya oo saxaabadiisa ka mid ayuu ciidamo u dhiibo meel buu u diray qaarna fariinsidayaal bay ahaayeenoo meel buu u diraayay waxaa ka mid ahaa dadka uu diray khalid ibn lwaliid ciidan uu hogaaminayay ayuu u diray soddon nin oo fardafuul buu u diray meesha la dhada nakhlah ayuu u diray oo wuxuu ku yihi rasuulku sala allahu alay wasalam meeshaa taga oo sanamka cuza ee la dhahdo halkaa jooga soo burburiya waa sanamkii cuza uu ilaahay qur-aanka ku sheegaa fara-aytum allaata walcuza laata iyo cuza midna ma ku yaallo waa la burburiyay cuzadan buu nebigu leeyahay marka kan kanah la soo burburiya oo quraysh iyo reer bani kanaana ayaa kuwana caabudi jiro iska lahaa waa baxay markaa khalid ibn lwaliid sanamkiibuu u tegay waa burburiyey waa soo noqday rasuulkiibuu kuhi ya rasuul allah waan burburiyay wuxuu dhahay wax ma aragtay markaad burburisay may buu yidhi wuxuu ihi rasuulku dib ugu noqo maad burburinay imika dib u burburi waa soo noqday markaa khaalid meeshii buu yimi wuxuu ka helay gabadh madow oo qaawan oo time qaawan iyaduna subxaan allah gabadhii markii uu arkay ayuu dilay khaalid ibnu waliid waana soo noqday markaasuu kuli yaa rasuul allah arrinta noocaasa baan arkay wuxuu yihi haa iminka ayaad dishay taasi waxay ahayd cuza yacni waa shaytaankii la caabudi jiray shaytaankii sanamka ee la caabudi jiray walcaadu billah wuxuuna dhahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam maanta shaytaankii waa ka qoostay in beledka kan lagu caabudo abidkii dib oo u dambaysa yacni looguma caabudi doono shirki iyo sanamtoonna dhulka barakaysan gaar ahaan jasiiradda carbeed waa ka quustay shaydaanku sidoo kale rasuulku wuxuu diray sariyo kale uu hogaaminayay saxaabigii camru bn alcaas radi allahu canhu wuxuu u diray meesha laa siwaac si isaga halkaana usoo burburiyo sanam ooli jiray oo ay iska lahaayeen sanam loodhan jiray siwaac oo ay iska lahaayeen qabaa'ilkan reer hudayl waana burburiyay sanamkii oo waa jejabiyey markaa waxaa dhammaystirmay furashadii magaalada maka nebigu sala allahu calayhi wasalam magaaladii maka markuu soo uu qabsaday si silmi ah oo aan wax dagaal ah aanu ka dhicin ayuu ku qabsaday subxaan allah sidoo kalena dadkii muslimiin dadkii deganaa ee reer quraysheed way wada islaameen badankoodii subxaan allah intii kalena de waa laga gacan sarreeyo oo markii dambe ay arkeen laga awood sarreeyay ay iyaguna diinta islaamka soo galeen sidoo kale nebigu wuxuu burburiyey dhammaan shirkiyaadkii iyo waxyaalihii sanamyada ee lagu caabudi jiray magaalada makana iyagana gebi ahaantooda waa burburiyey sala allahu calayhi wasalam taas oo ahayd gebagabadii diintii wathaniyadda ahayd ee lagu caabudi jiray jasiiradda carbeed oo markaa wixii ka dambeeyey markii fatxu maka uu dhacay wuxun baynu arkaynaa uun in dadkii ay diinta islaamka soo wada gelayaan waayo saldhiggii ugu weynaa ee diinta tan wathaniyadda ahayd waa la burburiyey muslimiintana qabsaday diintii xaq ahayd ee ilaahay keli yeelaysay ee diinatu diintii nebi ibraahim calayhi salaam ayaa dib u soo laabatay islaamnimaana meeshii qabsatay walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maanta intaasaan kusoo koobinaa wallahu aclam wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu